بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu maanta insha allahu tacaala waxaynu bilaabi doonaa kitaabkeenan safinat najaa dowladda qeybteedii labaad kitaabku waa kooban yahay waxaanu ku ku eegyahay inta cibaadaadka oo inta kale sheekhu raximahullah ma u qorin welibana soonka iyo xajka waa uu ka tegay waxa uu inta kale ayaa u qoray salaada iyo zakada wax ka mid ah sideedabana waa inaad ogaatid kitaabka mukhtasarka ah marka aada akridid ama ad aada dhamaysid ka sareeyaa intii kii hore aada kusoo dhigatay iyo ziyaado ziyaado kugu daray wixii ziyaadaah mar walba ka kaaka ka sareeya ee ka faahfaahsan ayaa lagu tegay waa sida haalibka ah wey mathalan abushujac oo kale inta halkan nagu taalla iyo in ka kororsan oo ka ziyaadsan baa lagu tegay haddana kitaabka haddii aynu akrino ama la akristo cumdatu saalik oo kale maalan intii abu shujaaca iyo ziyaadooyin baad ugu tegaysa wahaakada marka muhimadda ugu weyn waxa weeyaan inaynu darsi kasta oo aynu dhiganayno oo ugu horeeya inayn itqaanino la sugo la xifdiyo la fahmo lagu dadaalo kabacdi kaa markaad si fiican u haysid ka ku xigaa intii aada soo dhigatay waad ka heli doontaa in ziyaada-ana waad ka heli doontaa saasuu u soconay marka waa inayna kan xifdinaa uu kooban yahay la akriyaa lagu celceliyaa la fahmaa aada iyo aada loogu dadaala ka dadaal baa lidinka doonaya insha allah horena kolley de wiiggii hore oo dhan waa muxaadaraad cilmiga iyo arrimaha ku saabsan oo dhan waynu waa la soo qaatay laakiin camilgelinta baa hadhay iyo qof kasta oo innaga inaga mid yihiba waktigiisa inuun iska dayicin sidaa maanta aada halkaa nin waliba u yimid inaanu ama inaanu inaanu noqonin ka waxa wey markuu xoogaa joogo iska hadhay ee uu noqdo ka sugnaanaya man habata nabat qofka sugnaadaa waa biqlaayo waa lagu intifaaca waxaaguna oo kuu hagaagay laakiin ha boodboodin oo kaluu meelha aragtay ha isku qaadin insha allahu tacaala waxaynu ilaahay ka baryaynaa sida aynu u bilownay dhammaanteen inuu dowradaasi khatimaadeedana ina gaadhsiiyo insha allah kitaabka waxaa qoray asheikh alcalaama alqaadi salim ibn cabdillaahi ibnu sacd ibn cabdillaahi ibnu samir alxadrami ashaafici sheekha kolley tarjumo yaro kooban ayaa kutubta qaar ka mida xagga hore ku qoreysaa magaalo la yidhaahdo the asbax oo ka mida xadramout ayaa uu ku dhashay markii ugu horeysay aabihii oo sheekh ahaa oo macallinna ahaa cabdullaahi ibnu sacad ibnu sumayr ayaa uu cilmiga ka qaatay oo marka waxa weeyaan bilowgii cilmigiisii aabihii buu kala kulmay qur-aanka ayuu xifdiyey waana uu sugay kadibna markii qur-aankii uu xifdiyey waxa uu noqday markaa macallin qur-aanka dhiga macallin buu noqday qur-aanka dhiga saas waxaa lagu magacaabay mucallim marka almucallim baa la odhan jiray saalim bin cabdillaah oo mucallimka waxaa lagu ilaaqaa meesha xadaramut lama yidhaahdo waktigaasi qofka qur-aanka ku mashquulsan ayaa macallin la odhan jiray ka macallinkii qur-aanka ayuu ahaa xadiidkana saas oo kale waa uu akriyi jiray sida saxiixulbukhaariga oo kale arday fara badan ayaa sheekha raximahullah cilmiga ka qaatay cilmigana waa uu faafiyey waxaana uu ka mid ahaa min ahli salaax dadka wanaagsan ayaa uu ka mid ahaa ee culimmadu markaa uga markhaati kaceen wanaagga iyo khayrka xagga siyaasaddana sheekhu wuxuu ahaa khabiir buu ku ahaa baa layidhi iyo xagga arrimaha dagaalka iyada lafteeda khabiir buu ku ahaa raximah llahu raxmatan waasica kun iyo laba boqol iyo koob iyo toddobaatankii hijiriyada ayaa uu dhintay isagoo joogaa magaalo indonesia ka mida halka indonesia ayuu ku dhintay kutubta uu leeyahy kitaabkeena baa ka mid a kitaab kale alfawaid aljaliya la yidhaahda isaguna waa ka mid wuxu uhi sheekhu raximah llah bismi اllahi الraxman الraxim alxamdu lilah jinsiga mahad oo dhan ilaahay buu sugnaatay rabi اlcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah waa mahad oo dhan weeyaan alxamdu lilaahi mahad oo dhan waxaa u sugnaatay ilaahay rabbi lcaalamiina caalamiinta rabbigooda ah wa bihi ilaahay baanu nastaciinu aan u kaalmaysanayna calaa umr calaa umuuri dunyaa arrimaha adduunyada iyo wadiini arrimaha diintaba sala allahu ilaahay ha ammaano ama ha u naxariisto oo wasalama ha nabadgeliyo calaa sayidinaa sayidkeennii muxamedin maxamed ahaa khaatama nabiyiina nebiyadan kii lagu khatimay ahaa wa aalihi iyo aalkiisa iyo wa saxbihi asxaabtiisa ajmaciina dhammaantoodba walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcaiim sheekhu wuxuu ku bilaabay bisinka iqtidaaan bilkitaabi alcasiiz isagoo kitaabka markaa qur-aanka ku daynaya waayo qur-aanka waxaa lagu bilaaba bisinka suurad walba waxaa ka horeeya maxay bisinki waxaa kale ilaahay uhi iqra' bismi rabbika aladii khalaq xamdiguna waa saas oo kale isaguna rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam khutabkiisa iyo markuu jeedinayo kelimaadka waa uu ku furan jiray ammaanta ilaahay iyo mahaddiisa axaadiid baa lagu wariya halkan sanadkooduna asixin kulu amrin dibanin laa yubda-u fiihi bixamdi illaahi fahuwa aqطac aw abtar lakiin xadiidku muu sugnaanin waa daciif weeyaan waxaa kale sheekhu ui wabihi nastaciinu calaa umuuri اdunya wddiin ilaahay baanu kaalmaysanaynaa calaa umuuri اdunyaa arrimaha addunyada iyo wadiini arrimaha diinta labadaba qofka hadduu ilaahay kaalmaysan waayo waxba u hagaagi maayaan iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin adaan kaa kaalmo dalbanaa wey qofka ilaahay u kaalmeeyo ayaa hagaagay arrimihiisu dhan u hagaagay ku adduunyo iyo ku diin labada haddii laakiin ilaahay uu u kaalmeyn waayo uu khasaaray isticaanada iyo kaalmo dalabkuna inuu qofku ilaahay uu kaalmo weydiisto inuu ilaahay kaalmeeyo waa cibaado marka halkaa ku sheegay ilahay qur-aanka iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waida stacanta fastacin billah وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلiga نxariis waa la yidhaahdaa waxaa kale culimadu ku micneeyeen ammaan ilaahay la ammaanayo ammaan ilaahay uu ammaanayo rasuulkiisa marka wasala allahu ilaahay ha u naxariisto waad odhan karta ama wasala allahu ilaahay ha ammaano nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo ha ka ammaano fi lmala'i اlaclى waa ammaan min allah oo waxay yidhaahdeen asalaatu wasala allahu calaa sayidina waxaa laga soo noqliyey taabiciintii inay ku fasireen ammaantaasi wasalama ha nabadgeliyo calaa sayidinaa sayidkeeni muxamedin muxamed ahaa wuxuu rasuulku yihi ana sayidu waladi aadam walaa fakra sayidu waladi aadam baan ahay walaa fakr ammaanna maaha khaatami الnabiyiina nebiyada kii lagu khatimay ah nebiyadana waa lagu khatimayo maa kaana muxamedun aba axadi min rijaalikum walaakin rasuula اllahi wa khaatama الnabiyiin nebiyada kii lagu khatimay wey nebi ka dambeeya ma jiro laa nabiya bacdi wa aalihi iyo aalkiisa aalka rasuulka insha allah zakada kale ka arki doonaa marka baabka zakada la marayo halkaasay culimadu kaga warramaan aalka tafaasiir dhowra baa saaran aalka waxaa la yidhi waxaa la yidhaahdaa ciddii zakadu xaaraan ka tahay ama sadaqadu ciddii sadaqadu xaaraan ka tahay oo reer beni haashima iyo reer beni mualib qol waxay dhamayana aalka waxaa la yidhaahdaa saxaabadiisii oo dhan waa la yidhahdaa lakiin markaas waxay noqonaysa marka aan lagu cadfin saxaabada waaalihi keliya lagu joojiyo ay soo gudageli karaan lakin waaalihi wa saxbii marka lasku cadfo aalku wuxuu noqonayaa qaraabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa saxbihi saxaabadiisi saxaabina waxaa dhahdaa man laqiya الnabiya salى اllahu alayhi waaalih wasalama qofka rasuulka la kulmay mu'mina bihi wamaata cala اliimaan waa qofka rasuulka la kulmay salى اllahu alayhi wasalam isagoo rasuulka rumaysan oo mumina buu la kulmay maxaa ku baxay halkaasi kii la kulmay isagii oo gaal wa maata cala aliimaan iimaankiina ku dhintay halkana maxaa ku baxay kii kufriga ku dhintay marka kii rasuulka la kulmay isaga oo gaal gaalnimona ku dhintay saxaabi la odhan maayo sida abu jahal oo kale abu jahal iyo abu lahab iyo abu aalib iyo kufaaru quraysh rasuulku way la kulmeen lakin maxay ku dhinteen ayagu ma iimaan bay ku dhinteen mise kufri kufri saxaabi miyaa la odhanaya maya kii rasuulka la kulmay ee rumeeyey ee haddana islaamnimadii dib uga noqday ridoobay isagana saxaabi la odhan maayo isagana saxaabi la odhan maayo waayo islaamnimadii kuma dhimanin markaa saxaabi maxaa muxuu noqday saxaabigii waa qofkii rasuulka la kulmay isaga oo rumaysan oo mumin ah iimaankiina he iimaankiina ku dhintay isagoo mumin oo rasuulka rumaysan bu dhintay saxaabigu markaa waa kaas wey xasan saxaabi loodhanay وsaxbihi ajmaciin walaa xawla walaa quwata ila billahi اlcali اlcظim arkaan اlislaam arkaan اlislaami khamsat arkaanta islaamku waa shan shahaadatu an laa ilaha ila اllah wa ana muxamada rasuul اllah taasi waa rugniga koowaad shahaadatu an laa ilaha ila allah shahaadatu an laa ilaha illa allah micnaheeda maxay qofku wuxuu qirayaa an laa ilaaha ila allah micnaheeda maxay inaanu jirin ilaah xaq lagu caabudo allah mooyaan laa ilaaha ilaah ma jiro wey xaqun xaq ah waa xaq lagu caabudo ilaah waa bimacna almaluuh almacbuud waa kii la caabudaya wey marka laa ilaaha cid la caabudaa ma jiro wey xaqun ama bixaqin xaq lagu caabudo marka maq bixaqi marka la leeyahy waxaa jira qaar badan oo baail lagu caabudo qaar badan oo lagu caabudo maxay baail ka sanamka caabudaya ilaah buu ka dhigtay ma xaq buu ku caabudayaa mise baail baail buu ku caabudaya dalika biana allaha huwa alxaq dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaail marka laa ilaaha intaas wey ila allahu ilahay mooya wa ana muxamadan iyo muxamedin iyo rasuulu llahi rasuulka ilaahay wa iqaamu salaati iyo salaadoo la oogo wa iitaau zakaati zakadoo la bixiyo wa sowmu ramadaan bisha ramadaan oo la soomo xaju lbeyti beytkoo la xajiyo man istataaca ilayhi sabiilan qofkii karaya ayay waxau tahay markaa ayay waajib ku tahy xajki waaye salaadu waa rukni arkaanta islaamka ka mida qur-aanka maxaa uga daliila wa aqiimu asalaata xadiidkan maxaa uga daliila bunya alislaamu calaa khams shahadat an laa ilaha illa allah xadiiskaas xadiiska bunya alislaam ee cabdillahi bin cumar warinay shantii arkaan buu ku yaallaa shanta rukni buu ku yaallaa waay markaa salaada axkaamteedu halkan ay noogu imanaysaa iyo zakada iyo soonka iyo xajka shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu اllah waxaa ka soo baxaya laa ilaaha ila allah xuquuqdii ilaahay oo dhan ba soo gelaysa halkaas towxiidkii ilahay oo la keli yeelo cibaadadii baa loo keli yeelayaa rabbinimadii yaa loo keli yeelayaa asmaadii sifaadkii baa loo keli yeelaya saddexii tawxid ba halkaas ka soo baxeen muxamedun rasuulu llahna nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu rasuulkii ilaahay yahay ilaahay uu soo diray addoon ilaahay inuu yahay in aan u mutaysanin in la caabudo in la beeniyena aanu mutaysanin lana beenin maayo lana caabudi maayo waayo cibaada isago xaqu ma laha ilahayba xaqu leh xaqa ilaahay uu leeyay nabiga lama siniya calayhi salaatu wasalaam lakiin xaqa uu leeyahay ee gaarka isagoo rasuulku uu leeyay oo ah in la jeclaado dariiqiisina la raaco xuquuqdiisii oo dhan waa la siinaya rasuulka lakiin xaq ilahay uu leeyay la siin maayo oo ah cibaadadii ilahayna lagu caabudi maayo ilaa rasuulku wuxuu sharciyeeyey mooyaane shahaadatu an laa ilaha illa allah wa ana muxamadan rasuulu llah kitaabu tawxiid baad ku dhiganaysan hadda kitaabu tawxiid iyo caqiidada oo dhan ba halkaas ku dhiganaysan inta kale faahfaahinteeda waxaad uga tegsiin fiqiga salaaddu maxay ku hagaagtaa salaaddii ku waajibtay salaaddu maxay ku jabtaa waxaaso dhan halkaas lagu tegi doono laakiin laa ilaha illa allah muxamadun rasuulu llah kutub tawxiid yaa lagu dhiganaya arkaan liimaan arkaanti imankan waa saas oo kale kutub tawxiid baa lagu akrisanaya arkaan liimaani sittatun an tu'mina billahi ilahi inaad rumaysid weeyaan wamalaa'ikatihi malaa'ikatiisa iyo kutubihi kutubtiisa iyo warusulihi rusushiisa wa bilyowmi alaakhir iyo maalinta aakhir iyo bilqadari qadarka inaad rumaysid khayrihi khayrkiisa iyo wa sharihi sharkiisa oo min allahi tacala ilahi xaggiisa ka ahaaday an tu'mina billah ilahay waana rumaysid ilaahay kelinimadiisa waana rumaysid inuu keli ilaahay kelinimadiisa inuu keli yahay ilaahukum ilaahun waaxid waa keli cibaadada isagaa kelidiis kale abuurka iyo adduunyada kala dabiritaankeeda iyo aakhiro intaba keligii isagaas kale cidla maamushaa ma jirto magacyo wanaagsan iyo sifooyin buu la keliyoobay marka waa an tumina billah anaad ilahay rumaysaa intaba wa malaaikatihi malaaigtana waad rumaysaa malaaigta qur-aanka ina lagu sheegay horta marka hore malaaigta jumlatan duuduub ahaan baa la rumaynayaa inay addoomo ilaahay yihiin laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruun waa addoomo ilahay waa addoome ilaahay waa ragna la odhan maayo waana dumar la odhan maayo waa makhluuqaad ilaahay uu iska leeyahay weeyaan oo inaan garanaynin oo aynaan arkin eyb eybkan ka rumaynayna eybka waa eybiyaadka waxyaabaha eybka ah dadka lagu kala imtixaamo qof baa odhan wixii inaan arkaan doonayay ilaa aan arkan rumayn maayo lakin wuu- qofkaasi wuu qaldan yahy mise xasiin suu qaldan yahy ya wax fara badan oo aanu arkaynin ishiisa ayna qabinaynin buu rumaysan yahy miyana sahayn ya haddana mabu arkin ba haddana wuu rumaysan yahy iminka haddaa lagu idhaahdo awowgiisa labaad ama ka saddexaad markuu he hebel ina hebel hebel hebel baan ahay awowgiisa saddexaad aabihii ka aabihii dhalay ama ka aabihii awowga u ahaa mad aragta haddana dha wuxu dhan maya haddaynu awowgahay maxaad ku gararsa ilaa awowga ilaa aad aragtid ha rumayn inu awowgaa yahay may dhacaysaa taas wuxuu ka odhanaya de miyaad miyaad waalanta wax fara badan kaasoo keliya maha waxyaaba fara badan baa jira xataa qofka asalkiisii asalkiisu xataa ka shaki karaa hadduu noqoto caynkaas hadday noqoto aragti imika matan hadaa lagu idhaahdo aabbaha waad garanaysaa soo maaha aabbaha inuu yahay maxaad ka garanaysa inuu isagu ku dhalay maad aragta isagu ku dhalay aabbaha iyo hooyada markiisi kaa dhalay mad mad joogta mad argsi waa inaad aragtaa marka dhalanaysa inuu aabbaha ahaa iyo hooyadaan ahay haddii kaa aabbaha de ma aha iyo hooyada ma yani waa waxa weyaan waxyaabaha caqligu uu diidaya weyaan inuu qofku yidhaahdo wax kasta waa in arkaa mulxidiinta caynkaa yidhahda mulxidka hadda soo midaan garan marka malaa'igtu waa haybiyaad waa la rumeynaya hayb baynu ka rumeynaya ilaahay baa inoo sheegay subxaanahu wa tacaala waa addoomo ilaahay oo wanaagsan ilaahay ma caasiyaan shaqooyin bay qabtaan qaarkood shaqooyin baa inooga inoola sheegay marka mid walba shaqadiisa inoola sheegay baynu u rumaynayna malakul jibriil waxyiga ayuu qaabilsan yahay malik waa khaasinu jahannam israafiil waxa weeyaan wuxuu afuufaya suurta ayuu afuufayaa malaa'igta qaar kamid jannaday ka shaqeeyaan qaar dikrigay ka shaqeeyaan qaar waa xafada dadka ilaaliyaan munkar iyo nakir mid la yidhahda laba malagba jira ayaa ayaa jira sida xadiidka tirmid kusoo arooray oo qabriga markaas dadka su-aalaha ku weydiinaya qofka marka qabriga la geliyo malaa'ig baa su-aalaha weydiinaysa munkar iyo nakir baa la yidhahdaa waa la rumeeya jumlatan iyo tafsiilanba wixiina loo sheegay wa kutubihi kutubta ilahay soo dejiyey rususha oo dhan ilahay kutub buu kusoo dejiyey qaarna magacyadooda inoo loo sheegay sida towraadii injiishi zabuurti suxufu ibraahim wa muusa wa rusulihi rususha ilaahay uu soo diray kuwa magacyadooda inoo loo sheegayna gaabanu sii rumaynana aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi haye wاlmu'minuun kulu aamana biاllaahi haye wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wakaas marka waxaan rumaynana kuwa magacyada qur-aankana lagu sheegay sida muusa ciisa nuux ibraahim ismaaciil yuusuf yacquub isxaaq luud kuwa qur-aankana lagu sheego dhan magacyadoodi waan rumayna saalix wa bilyowmi alaakhiri maalinta aakhiro iyadana waan rumeeya wa bilqadari qadarki khayrihi wa shari khayrkiisa iyo sharkiisa oo min allahi ilahay xaggiisa ka ahaaday khayrkiiyo sharku labaduba xagga ilahay bay ka ahaadeen khayrku waa min allah sharku isaguna waa min allah laakin biاlnisbati ilى اllah ilahay xaggiisa waa khayr ee waa biاlnisbati lilaadamiy qofka aadamigaa isaga shar bay utahy lakin ilahay xaggiisa waa ka khayr xagga ilahay waa ka khayr ibn aadamkun baa isaga wuxuu u arkayaa shar buu u arkaya inuu waxna shar iyo dhibaato uu ku yahay laakin xikan buu ilahay kan leeyay ya markaad xanuunsanaysa a irbadda lagu mudayo irbadda lagu mudayo waa xanuun irbaddi ama lagu qalay ama dawo qarhaadh aada cunaysa maxaad cunaysa inaad bogsatid madax soo ma ya waa saas oo kalama adiga nafci buu kuu leeyahy dawadan qarhaadhada naftu ay didaysa nafci bay kuu leedahay waad ku intifaacaysa oo dada way kuu tay iminka waxaad u arkaysa dhibayna kugu tay laakin nafci baa kaaga dambeeya wahaakada waxaa laga yaaba qofka muuminkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dembiga kaga dhaafo معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق معبود حق لو عابد مجرم في الوجود وجودك إلا الله إله مويان جريتان كان إلا حق لو عابد مجرم إله مويان وأنا يهرب صوت الماني انتاس انت وهو هردع أركانتي إسلامك أركانك أركانتي إيمانك أيو شيخ إنه علامات البلوغ علامات قانقارك علامات البلوغ علامات قانقارك ثلاث صدح وين tamaamu hamsa casharata sana shan iyo toban sannadood dhammaystirankood fi dakari waluntha lab iyo dhadiga inay shan shan iyo toban sannadood waxa weeyaan uu dhammaado walixtilaamu iyo ixtilaamka oo fi dakari khaasun fi dakar fi dakari ka lab u sugnaaday iyo waluntha ta dhadig litisci siniina sagaal sannadoodna markaasi waxa weyaan ixtiraamku kaga iman karo wlixtilaamu ixtiraamku waxa weyaan waa manida oo timaada oo kasoo kasoo degta fi dakari labka iyo walunha kadhadig ila tisci siniina sagaal sanadood markaas waxa wey kaga timaada walxaydu iyo xaydka oo fi lunhaa gabadha dhadig markaasi ahaaday la tisci siniina sagaal sanadood markaas una kaga yimaado calaamaadka qaangaadhku waa saddex calaamado kalena waa la sheega adugu laakiin saddexdanu sheegay waa saddexda ugu muhiimsan wey saddexdaas raggi dumarku laba way wadaagaan midna dumarku gaar weyn labada la wadaagaya waxa weeye da- baa lagu qaangaara xagga da-da waa shan iyo toban ka laba kalaba ka labaadee la wadaagayana waxa wey alixtilaam ixtiraamkuna waa nuzuul lmaniy qofku minudu ay ka timaada la dhahda ixtilaam ka saddexaad dumarkun baa la gaaraho gabadha waa inay dhiigga aragta xaydka la idhaahdo waana inoo iman doona insha allah waa saddexdaas mada-da horeysa mise calaamadaha kala horeeya calaamadaha kalo ayaa horeeya maalan ixtilaamku wuxuu ku yimaadaa sagaal sannadood markuu sagaal jir qofku gaaro alxaydna saasoo kale sagaal jir markuu gaaro marka markuu qofku sagaal jir gaadho haddii ay menidii ka timaado uu qaangaadhay inantiina haddii dhiiggii caadada ay aragto way qaangaadhay waay labadaaba waa la waayay sagaal jir buu gaadhay oo toban jir buu gaadhay menidiina kama imanin inantiina dhiiggii ma helin ilaa inta laga gaadhay shan iyo toban waxa weeyaan haddii sagaalkii lagu waayo oo tobankii lagu waayo koob iyo tobankii la waayo labaiyo tobankii saddex iyo tobankii afar iyo tobankii shan iyo tobankii lama hayo shan iyo toban markuu gaadho wuu qaan gaadhay buu odhanaya da- buu ku qaan gaadhay da ahaan buu ku qaangaadhay laakiin haddii shan iyo toban intaan laba gaadhinba haddii minidii ay timaado ama inantii dhiiggii caadoo ka yimaado way qaangaadheen baa la odhanaya da-da uu ku iman karo menidu ama alxayd waa sagaal jir sagaal wixii ka yar maya sagaal sannadood wixii ka yar ku iman maayo waa maalan inantii hadday haddaan la arko iyada oo dhiigga uu ka yimid sagaal jir iyadoon gaadhin sideed jir iyo toddoba jir iyo lix jir iyo shan jir iyo dhiiggaa faasid baa la odhanaya lama ictibaarinay lianna horta maalan qaangaarhka axkaam badan ba ku tacalluqa arrimo badan baa la xidhiidha arrimaha la xidhiidha waxaa ka mid a oo ugu weynba takliifka markuu qaangaadho qofku waa mukalaf salaaddu wuu ku waajibaysaa soonku wuu ku waajibayaa xajku wuu ku waajibayaa waajibaadkii o dhan waa laga doonaya muxaramaadki o dhan inuu ka fogaadana waa laga doonaya qaangaarku ku xidhan hadduu waxya muxaramaadka u dhawaad uu ku dambaabaya waxyaabaha mutaystay in marka waxa weeyaan xadka mutaystay de waa lagu oogaya waxyaabihii waajibaadkahana waa laga rabaa kaasi waa kaas maarata imika maalan inanta oo kale iyadana waxyaaba badan oo kale usii usii raacaya hadda ma garata marka axkaam badan baa la xidhiidhaya halkaas marka iminka da-da iyo labada calaamadooda kale kaba horeeya ma qofku waxaynu sugaynaa un ilaa intuu shan iyo toban ka gaadhayo mise horta calaamadahanka kale aanu eegaynaa ina inay yimaadeen iyo in kale ama in laga helay iyo in kale calaamadaha kale horta horeeya isagoo shan iyo toban ma gaadhin hadduu ixtilaamo uu qaan gaadho isagoo shan iyo toban ba aan gaadhin haddii dhiig iyo nantay ka yimaado way qaan gaadhay laakiin haddii la waayo labadaasi ilaa uu shan iyo toban ka gaadho markuu shan iyo toban gaadho waa qaangaadh baan odhanaa marka qaangaadhka calaamadiisa waa imisa imisan hayna saddex ka koowaad oo maxay shan iyo toban inuu gaadho kalabaadna oo maxay ixtiraamku yuu gaar ku yahay labaduba way wadaagaan sax wey ka saddexaadna waa maxay xaydka waa la wadaagaan ya eh ya dumarka khaaska fariid calaamaat اbuluqi alaaثun saddex weeya tamaamu hamsa casharata sana shan iyo toban sano dhamaystirankood oo fi dakr wاlunha laba iyo dhidig labadaba shan iyo toban sanod in dhamaystir iyo wlixtilaamu fi dakri iyo wlunha ixtilaamka oo laba iyo dhidig labadaba ahaaday inuu ka yimaado litisci siniina sagaal sanadood markaas wax weeyaan kaga yimaado sagaal sanadood kaga yimaado ixtilaamka maxay nidhi micnaheedu maxay waa nuzuul oo micnaheedu yahay minidii inay timaado soo ma walxaydu iyo xaydka dhiigga caadada ka saddexaadna waa alxayd oo fi lunha gabadhii ahaaday dhexdeeda litisci siniina sagaal sanadood markaas ugu sugnaadayoo sagaal sanadood buu kaga imanayaa wey waay halkan waxaan ku barannay halkan maxaan ku barannay calaamaat lbuluuq soo ma calaamadaha lagu qaan gaaro dadkeen inta badan waxay egaan shan iyo tobanka shan iyo toban jir hadduu gaaro lagu qaan gaaro shan iyo toban jir maad ka yartay ha shan iyo toban jir maad ka yartay ha imse jir baad saddex iyo toban weli maad qaan gaadhin sax maha ya hadduu ixtilaamkii minidii ka timid wuu qaan gaadhay saas wey shuruud listijmaar shuruudda istijmaarka istijmaar oo maxaa ta istijmaarku waxa weeyaan dhagaxoo lagu istinjoodo istijmaar dhagaxoo lagu istinjoodo wey istinjaa biyaho lagu istinjoodo ayaa la dhahdaa iyadana istijmaar haddaad maqashid ya waa dhagaxa dhagaxa weeyaan marka dhagaxoo lagu istinjoodo ayuu ka warramaya sheekhu raximah ullah marka la istinjoonayo istinjadu waxa weeyaan nijaasta ka soo baxday alqubul waddubur in la gooyo oo la jaro oo la iska nadiifiyo waxaa lagu istinjoodaa biyaha waxaa kale lagu istinjoodaa dhagaxa soo sax ma waxaa lagu istinjoodaa maxay biyo waa lagu istinjoodaa waxaa kale lagu istinjoodaa ya dhagax ayb labada keeba horeeya haddaba ya adiga maxaa horeeya biyaha adigana biyaha adigana dhagaxa horeeya ya adigana biyaha horeeya dhagaxa horeeya dhagaxa haddaa la waayo biyaha lala imanaya miya mise marka biyaha la waayo dhagaxa lala imanaya biyaha horeeya qolada tir waxay ujeedaan haddaa biyaha la waayo unbaa dhagaxa lala imanaya soo ma qoladiina tiri waxaa horeeya dhagaxa marka dhagaxa la waayo biyaha lala imanaya miya ya markay wa joogaan keeba horeeya waay dhagaxa ma waxaa lagu sinjoonayaa marka biyo la waayo iminka tayumku soo ma taqaaniin tayumku waa maxay gebagabaysiga soo ma gebagabaysigu waa ciiddi yaa lagu gebagabaysanaya haddii biyo la waayo ayaa lala ayaa ciiddii lagu gebagabaysanaya soo sax ma inta biyo la helayo ciiddii lagu gebagabaysan maayo ilaa qof cudurdaar kala haysta mooyaan haddaba halkan masaasaa oo qofku inta uu biyo haysto dhagax ku sinjoon maayo ma sidaasaa mise isagoo maa isagoo dhagacii isagoo biyihii haysta ayuu dhagaxii isticmaali karaa halkan waana si fican u fahamta haddaba sida tayimumkao kale maaha micnaheedu maaha marka biyo la waayo yaa dhagax la isticmaalaya sidaa maaha adigu biyihii haysta oo inay biyihii kaa yarayn oo ay agtaada buuxaan baa qofku iska dayn karaa markaasuu isticmaali karaa maxay dhagaxu isticmaali kara dhagaxii biyaha labadaba isticmaali karta labadaba u isticmaali karta way siman yihiin biyaha marka la waaya dhagaxa la isticmaalaya maaha biyihii oo yeelaa la isticmaali karo waad fahamtay mar marolm ya saala socdo xagga isticmaalka waxay idhahdeen culimmadu in labadaba la wada isticmaalaa wanaagsan dhagaxuu xujarayaa nijaastii buu goynaya biyuhuna way nadiifinayaanoo wixii ku hadhay bay jarayaan hadday noqoto labada midkood in lagu kaaftoomo oo midun la qaato biyaha wanaagsan waayo biyihi mesha way nadiifin waxba kaga tegi maayaan biyaha ayaa wanaagsan lakin qofku haduu dhagaxii isticmaalo sax buu noqonaya lakin shuruud buu yeelanaya shuruuduna waata shuruudu ijzaai lxajari dhagaxa guditaankiisa shuruudiisu amaaniyatun sideed weeyaan an yakuuna waa inuu noqdo bialaaثati axjaarin saddex dhagax waa inuu noqdo wa an yunqiya almaxalla meeshana waa inuu nadiifiyo wa an laa yajifa annajasu nijaastuna waa inana engegin walaa yantaqila wa an laa yantaqila meeshiina waa inana ka guurin walaa yara alayha calayhi aakharu mid kalena waa inu kusoo diriyin nijaas kale waa inana kusoo diriyin walaa yujaawiza safxatahu barida marka waxa weyaan labadeeda isku laab labada qara isku laabmaya waa inana dhaafin wa xashafatahu wixii dabad ka so baxay kaas weyaan wa xashafatahu iyo xashafadiisa waxa weeyaan madaxa hore ee xubinta taranka walaa yusiibahu maa-un biyina waa inanay asiibin oonay gaadhin wa an takuuna alaxjaaru dhagxaantuna waa inay noqoto aahiratan aahir marka waa inay noqoto sideedaasaa u shardiya dhagax marka lagu istinjoonayo waa in sideedaa shardi waa la helaa sideeddaa mid kamid a hadaa la waayo dhagax laguma istinjoonayo oo saas wey shardiga waa in helaa shuruudu ijzaai lxajari dhagaxa guditaankiisa shuruudiisu amaaniyatun sideed weeyaan maxaa uga horeeya an yakuuna waa inuu noqdo bialaaثati axjaarin saddex dhagax maxaa ku baxay ya ha inuu ka yaraado saddex n hadduu ka yaraado maalan laba dhagaxoo keliya haduu qofku helo ama mid keliya uu noqdo ma asaxayso waa ina saddex dhagax noqdaan saddex waa ina ka yaraan halkaa waad haysanaysa ya masalo kalu inoo keeni doona kitaabka kutubta kalen ku arki doonaa oo hal halkaa la xidhiidha lakin horta marka maxaan sii haysanayna waa inay noqoto maxay saddex dhagax saddex dhagax haddii la waayo ma asaxayo dhagax lagu isinjoodo ko shardiga labaadna waxa weeyaan wa an yunqiya almaxalla maxalka meesha nijaastu ay ka soo baxday kaadidu ama saxaradu waa inuu nadiifinayo dhagax waa inuu nadiifinayo hadduu dhagax nadiifin waayo oo saddexdaas ay ku ay nadiifin waayaan waa la kordhinaya waxaa lagu dari doonaa mid kale ama labo kale lagu dari in witri laga dhigaa sunnaa waayo dhagaxaanta marka saddex la yidhi waa witri waa tiro kala dhiman hadda soo maarati waxay noqotay markaa inay meeshii nadiifin weydo kaadidina way nadiifin weyday sidoo kale saxaradiina way nadiifin weyday waa la kordhinaya in witri laga dhigaa wanaagsan marka saddex baa heedee marka witri laga dhigo maxay noqonaysa shan intaasna sii nadiifin weyday waxaa loo bahday in lasii kordhiyo witri ka dhig maxay noqonaysaa todoba saas wa an laa yajifa najasu nijaastu weynana engegin waa shardiga masaad ka saddexaad wa an laa yajifa najas nijaastu weynana engegin haddii ay nijaas meesha ku engegto dhagaxu waxba ka tari maayo biyuunba wax ka taraya dhagaxu waxba ka tari maayo waayo meesha way ku engegtay mar hadday engegtana shay engegina dhagaxuma jaro shayga qoyin buu dhagaxu goynaya marka biyuunbaa zuulinaya marka ay wax kala zuulin maayaan marka iyaduna waa shardi walaa yantaqila nijaastu waa inaan meesheedii ka guurin meeshay ka soo baxay saxaaradu halkaa ay ka soo baxday iyo kaadidu halkaa ay ka soo baxday waa inaanay ka guurin oo jidhka meel kale waa inaanay gaadhin isagaa inoo sheegi doono oo xagga aadam an laa yujawa safxatahu xashafatahdaasi ayay si fican ugu sii caddaynay haddii maxalkii meeshay ka soo baxaysa ay dhaafto jidhka meel ka mid oo kale ay gaadho dhagax waxba ka tari maayo waa in biyo lagu nadiifiya saxaradana waa la mid marka meeshii ay ka soo baxaysa an laa yujaawiz almaxal waxaan jeedaa an laa yantaqil waa inuunu guurin oo meeshii uu ka soo baxay intuu ka guuro meel kale waa inuunu guurin iyadana waa mid waay imise shardinaynaa afar mise waa shan afar weeyaan walaa yara calayhi aakharu nijaas kalena waa inaynu kusoo darriyin nijaas kale waa inaynu kusoo darriyin oo waxa weeyaan nijaastii hor maxay ahayd kaadi ama saxaro waana nijaas kale aynay meesha ayna imanin maalan dhiig oo kale iyo waxyaabaha kale waa inay meesha soo imanin waay wa an laa yujaawiza safxatahu safxad waxa dhahdaa barida isku laabanta isku laabanta sooma labadaa qara isku laamaya weyaan safxadu labadaa qara isku laamaya waa inaana dhaafin hadday dhaaftid biyo mooyaane wax kalo wax ka taraya ma jiraan biyo mooyaane wax kaloo wax ka taraya ma jiro xashafaduna waa halka la gudo inanka laga gudo halka la xalaalaynayo madaxa marka waxa weeyaan xubinta taranka wey madaxa madaxa hore wey ee kaadaduna ay ka so baxdo marka xashafada waa inaanay gaadhin haddii kaadi halka ay ka so baxayso inta dhaafto intaa madaxa ay gaadho biyo mooyan wax kale iyadana waxba ka tari maayo marka biyaa lagu meedho doono walaa yusiibahu waa inaanu gaadhin maa-un biyo biyona waa inaanay gaadhin oo biyuhu haddii biyo ay ku dhacaan ay gaadhaan nijaasi way durkaysa oo ballaadhanaysa markaa dhagax waxba ka tari kari maayo haddii biyo ay gaadhaan way ballaadhanaysaa mar haddii nijaastii markaas waxa weeyaan ay durugto dee dhagax waxba ka tari kari maayo amaba dhagax wuxuu goyn lahaa iyuu biyuhu kharibaya marka iyadana waxay noqonaysaa in biyaha laga ilaaliyo haddii marka wayna biyo gaadhin haddii biyo gaadhin biyuun ba lagu nadiifinaya wa an takuuna alaxjaaru axjaartu waa inay noqoto dhagaxaantu daahirata mid daahirna waa inay noqoto oo dhagaxa lagu sinjoonaya waa inuu daahir yahay hadduu nijaas noqdo ayadana ma ansaxayso de dhagax waba nijaas dhagaxa daahiraba lagu istinjoonaya mid nijaasa maya marka hadduu nijaas yahay nijaas unbaa jirhkii lasii marinaya haddana meeshii waxaa la marinaya waa nijaas wey marka dhagaxuna waa inuu daahir yahay imisan hayna halkaas sideeddaasa kugu dhammaan sideeddaa shardi waa in laga helo dhagaxa lagu sinjoonaya haddaa laga waayo dhagaxa lagu sinjooni maayo faraaid اlwudu weysada arkaanteeda ama waajibaadkeeda su-aal baan isweydiinayna istinjada iyo weysada iyo ma horeeya istinjada saas u horreysay miya ya iminka istinjadu ina horreysay da dhagax lagu istinjoonaya weysadiina waa kan loo dambeysay marka weysada iyo istinjada iyo ma horeeya istinjada hadduu qofku istinjoon waayo oo uu weysaysto weysadiis ma ansaxayso mise ma ansaxayso ya weysadu waa ansaxaysa hadda isagoon istinjoonin hadduu weysaysto weysadiis waa sax shuruudda weysada ka mid maaha maxay istinjadu ka mid maaha laakiin qofku wuxuu isweydiinaya hadhow markuu istinjoodo ya maynu weysadi jabaynin de weysadaa jabaysaa hadduu xubintiisii taranka uu meedho ama dabadiisii uu meedho taabashada la taabtaa way jabisaa sin arki doono intuu weysaystay ayuu deetana istinjooday weysada way jabaysaa laakiin waxaa dhici karta inay weysada ka jabi weydo ya oo siyaabo kaleba dhagaxoo kale intu soo qaato ku isinjoodo xubintiisii taranka isagoo aan taabanayn iyadana way dhici karta hadda halka ma fahamteen marka mesha maxaa naga soo baxay weysada shardi uma aha istinjadu weysada shardi uma aha maxay istinjadu qofkii oo aan istinjoonin wuu weysaysan karaa weysadina waa sax bay noqonaysaa haddii laakiin uu istinjoodo oo oo uu gacantii uu markaasi taabsiiye xubintiisii taranka dee weysada way ka jabaysaa haddii uu istinjoodo isagoo aan taabsiinayninna weysada ka jabi mayso weysadii sax bay ahaanaysa lakin horta waa inaynu ogaano inayna shardi ahayn arkaanta weysada ayaynu ka bilaabi doonnaa halka aynu ku dayno sala allahu waslama wbaaraka calaa muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin